wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubbi heshiisiinta ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waragtooyin ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu maamulo ugu magacaabay degmada wisil ee gobolka mudug iyo deegaanka ceeldibir oo isna gobolka mudug ka tirsan wareegtooyinkan oo lagu faafiyey bogga rasmiga ah ee ay facebooka ku leedahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dub heshiisiyiinta galmudug ayaa lagu magacaabay xubnaha hogaamin doona degmada wasil iyo deegaanka ceeldibir oo gobolka mudug ka tirsan wareegtada koowaad oo lagu magacaabay maamulka deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug ayaa u qoreed ujeedo magacaabis guddoomiyaha magaalada ceeldibir ee gobolka mudug waxaa la yidhi wasiirku markii uu arkay awoodaha uu siinayo dastuurka dowladda galmudug markii uu arkay sharciga dowladaha hoose ee dowladda galmudug markii uu garowsaday baahida loo qabo in la dardargeliyo howlaha shaqo ee maamulka magaalada ceeldibir ee gobolka mudug iyo markii uu tixgeliyey aqoonta iyo waaye aragnimadiisa shaqo waxa uu magacaabay mahdi maxamed shirdoon oo u magacaabay guddoomiyaha magaalada ceeldibir ee gobolka mudug waxaa la yidhi sidoo kale haddaba waxaa la farayaa guddoomiyaha cusub ee magaalada ceeldibir inuu waajibaadkiisa shaqo uu u guto si waafaqsan sharciga iyo nidaamka dowladda waxaa la raaciyey magacaabistani waxa ay dhaqangelaysaa marka uu saxiixo wasiirku warqadanna waxaa ku saxiixan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dub heshiisiinta maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel dhanka kale wasiirku waxa uu guddoomiye cusub u magacaabay degmada wisil ee isla gobolkaasi mudug wareegtadan oo u qoran ujeedo magacaabis guddoomiyaha degmada wisil ee gobolka mudug waxaa la yidhi wasiirku markii uu arkay awoodda uu siinayo dastuurka dowladda galmudug markii uu arkay sharciga dowladaha hoose ee dowladda galmudug markii uu garowsaday baahida loo qabo in la dardargeliyo howlaha shaqo ee maamulka degmada wisil markii uu tixgeliyey aqoonta iyo waay aragnimadiisa shaqo waxa uu magacaabay cabdinajiib xuseen cabdi oo uu u magacaabay guddoomiyaha degmada wisil ee gobolka mudug warqadan oo kasoo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta galmudug ee wasiirka waxaa sidoo kale lagu yidhi haddaba waxaa la farayaa guddoomiyaha cusub ee degmada wisil inuu waajibaadkiisa shaqo uu u guto si waafaqsan sharciga iyo nidaamka dowladda magacaabistanina waxa ay dhaqan gelaysaa marka uu saxiixo wasiirku waxaana sidoo kale digreetadan ku saxiixan mudane cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee galmudug degmada wasil iyo deegaanka ceeldibir ayaa horey maamullo u lahaa balse wasiirka oo xilkii ka qaaday guddoomiyaashii hore ayaa guddoomiyaashan cusub u magacaabay in ay hogaamiyaan degmada wisil ee gobolka mudug iyo deegaanka ceeldibir oo isna gobolka mudug ka tirsan